magaalada baydhabo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta ka furmay shirka madasha arrimaha cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa dhowaan ku heshiiyey in la dhammaystiro guddiyada dib u eegi lahaa dastuurka oo dhammaystirkiisa muddo soo jiitamayey wariyaha v o a ee baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan soo diray shirka madasha arrimaha dastuurka iyo cadaaladda waxaa ka qayb galay wasiirada dastuurka maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dastuurka iyo cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya waxaa shirka diiradda lagu saaray sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ku hordadban dhammaystirka dastuurka iyo dardargelinta arrimaha hortabinta u leh dastuurka ugu horeyn waxaa shirka ka hadlay wasiirka dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cumar axmed aadan oo sharaxay muhiimadda kulanka annaga haddaannahay koonfur galbeed waxaan diyaar u nahay dastuurka inu dhamaado wasiirka dastuurka dowlad goboleedka galmudug daa'uud maxamed macalin ayaa isna sheegay haddii uusan dastuur jirin inaysan kaamil ahayn ama dhammaystirnayn dowladnimada dastuurku waxaa la yidhahdaa heshiis bulsho waay heshiis bulsho hadduusan jirin bulsho heshiis ma ah macnaheedab waxaa waaye dastuur haddaanu lahayn iyo qawaaniinta ku shaqeyna oo dowladnimada isagu ah heshiis ma si aan heshiis ku helnana waxay ku xiran tahay inaad dastuur cooyso haddaan heshiis helnana waxaa waaye dowladnimadeeda kaamil noqoto
ugu dambeyn waxaa goobta ka hadashay wasiiru dowlaha cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka muumine sheekh cumar waxayna sheegtay dastuurka dalka inuu muddo soo jiitamayey loona baahan yahay xilligan in la dhammaystiro annagana waajibaadka naga saaran runtii sidaas inaan ku fulino sababtoo ah dastuurkan in mudduu soo jiitamay inkastoo caqabado badan uu soo maray laakiin maanta waxay u baahan tahay sidii dhexda loogu xilan lahaa
muddo laba maalin ayaa lagu wadaa shirka dastuurka inuu socdo iyadoo maalinta beritana lagu soo gabagabeynayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo